qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool xerooyinka barakacyaasha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in raashinka iyaga loogu talagalay ay leexsadaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka laguna kala iibsado suuqyada magaalada muqdisho waxay sheegeen in kalabar raashinka iyaga loo keeno ee gurmadka ah lagu celiyo suuqyada waaweyn ee magaalada muqdisho waxa ay tilmaameen in ay ku rafaadsan yihiin kamamka raashinkii loo keenana lasii leexsanayo waa kuwaan iyaga oo ka hadlaya waana la qaybsanaa raashinka barow bar markii baabuurka la keeno raashin badan waxaan aragnay markii baabuurka soo galo santarka soo istaago ka baabuurka xaafkiisa magaalada loo celinayo meesha loo wadana ma arkin inta xaaf inta laga digiya xaaf kale magaalada macnaa kaamkan ka hor kaamka aan joogi jiray saasaan ku arki jiray marka laba baabuur raashin la keeno hal baabuur waa la digiya hal baabuur asoo shareecan ayaa magaalada la aadi jiray si cadaalada looma qayban jirin wallaahi dhibaato inta ma moodaas nan sidahami sidige oo laadid dab walanku uumi waayo iska jar biyo naftiyo kunshilin aagii lahagade wadaha socda soonshii afaraad yahaashiin qaadani sanad madogaan bilo walxaga makasaa saddex saddex soonka bi kii afaraad dowladda federaalka iyo hay-adaha shisheeyaha ayaa dadka barakacyaasha ah waxay madaxooda ku soo qaadaan raashin badan laakiin lama siiyo dadka masaakiinta ah ee tabaalaysan